Haweenkan oo markii hore u dhaqi jiray dharka qaar ka mid ah qoysaska ku nool magaalada Paladine ayaa waxaa soo wajahday shaqo la'aan kadib markii mashiinada lagu dhaqo dharka ee loo yaqaano qasaladaha ay keensadeen dadkii ay u dhaqi jireen dharka. Qasaaladahan ayaa si fudud loogu dhaqi karaa dharka iyadoo looga maarmay in la raadiyo shaqaale lacag badan qaato. Farxiye maxamed cabdi waxa ay ka mid tahay haweenka ku shaqaysan jiray dhardhaqista balse hadda soo wajahday shaqo la'aan. Radio Berla ayay ugu warantay sida ay u saameysay mashiinada dharka lagu dhaqo ee qasaaladaha.
waxaa kamid ah haweenta dhaqta dhaqo saameyn weyn ay nagu yeelata qasaalada qofta soo aa dhaq u dhaqi jiro wuxuu leeyahay waa isda fasaxan tahay saas waa marka qasaalad weyna saameysay
awalkii hore shaqadan nolosha reerkaaga ma ka maarayn jirtay maadaama had ii sheegtay inay qasaalada saameyn kula yeelatay maadaama ay qayn jiray waana u noolaay hadda laatiin dhibaato weyna qasaalada noo deysatay saas waaye haa shaqalaanan soo qaad maadaama oo duriyihiina burcbadeed laa dhistay qasaaladiina ay saas tahay dhaqtiina qasaalad loo deensaday waxaa sameynaa laanahay shaqalaan weyna weyna haysaa haa duryaha malaasjirna burcbadeed dadii dhammaan daristeen daddiina qasaaladay deensadeen dhibaatada jirtaas waaye ee qof kasta qasaalad markuu deensaday waa fasaxanta uu ilaahay dadii dhammaan ku duntu ahay waxaa sabaa ilaahay marka inaa iska dhaafto waajib waaye saameyn weynaa dala tulana weliba qasaalada rafaad waaye hadda maxaa qabataa maadaama aad ii sheegtay inaa awalkii hore dharka aad dhaqi jirto nolosha reerkaaga ka maarayn jirtay haddana ay saameyn kugu yeelatay qasaalada waxaa qabta malan xaafadda la ista joogaa maxaa qaban lahay shaqo lahaan ay soo waajibta le xaafadda le dhallaan badaaba qasaalada cidii ay dheysadeen hudunta u ahay xaafijood le xirfada dhaqista dharka ayaa waxaa ku shaqaysan jiray haween badan kuwaasi oo nolol maalmeedka qoysaskooda ku maareey jiray